si ay fursado shaqo u helaan habeenka ku nool gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada tani jowhar ayaa waxaa arrinkaasi ka hadlay dhalinyarada aqoon-yahanada ah kuwa oo sheegay in loo baahan yahay in la taageero habeenka si ay wax u qabsadaan waxaa looga samayn karaa dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe shaqa abuur aad iyo aad in ay macnaha loo helo meelaha laga shaqaynayo taasoo macnaha oo fursad u noqon karta dhalinyarada si ay u helaan shaqo ay ka shaqaystaan baaqan ujeedina waxay tahay in ay isgarab qabtaan tooda taagta daran inay macnaha sheeg ay kaalmeeyaan si wadajir ah wax lagu raadsadaa maalgelin haddii la raadsanayo ayagoo gruub ah inay maalgelintaas ay ku raadsadaan ayaan usoo jeedi lahay waxaa loogu sameyn karaa shaqo abuur in la maalgeliyo oo qofkii waxaa laga yaabaa inay maskaxayso ee dhaqaaliina ka maqan yahay qofkii aqoon le aqoontiisa inuu ku shaqaysto qofkii xirfad le xirfadiisa uu ku shaqaysto aliist qofkii inuu maskaxdiisa shiilo xoogiisa iyo muruqiisa oo maalo waxaa layidhi maxaan dhahaye maamaadii aab aheedbo biyo sacbahaaga loogu dhargaa waayo qofki inuu maxaankuda xirfad haduu leeyahay haduu aqoon leeyahay maxaankuda wax samaysto taasuuna baahiyaha ugu bix haddii la dhaho sida shaqa abuur loogu samayn kara waxay tahay qofka horta in la dhiso qofkan shaqada loo raadinaya hadduusan in qof xirfad ama aqoon kale ama wax kale aan haysa in la dhiso hadduu aqoonta uu leeyahay ama xirfad uu leeyahay ama waxyaala kale technikal uu ku shaqaysan kara haduu leeyahayna waxyaalaha ku shaqaysan lahaa in loo fududeyo hadduu dhul haysto dhulka in tacbada in loo fududeeyo miruhu ku beeran lahaa hadduu xoolo leeyahay xoolahaas uu la tacamul laha caafimaadka in loo fududeeyo haddii uu yahay ganacsato yar oo oo shaqada ganacsigiina suuqii uu ka xirmaayo in suuqii dib loogu maalgeliyo waxyaa wadooyin noocaasa isleeyahay shaqa abuur oo lagu samayn kara lakiin qas baxaaya marka hore qofka inuu dhisay hadduu dhisaya in la hormariyo hadduu dhisay dhis ka bacin la hormariyo fursadaha soo baxa marka la tartamaya in gabdhahan loo tartansiiyo fursadaha dowladda haday kasoo baxaan shirkadaha oo gaarka loo leeyahay haddii fursado shaqa kasoo baxa in loo tartansiiyo haddii ay noqoto maalgelin dalka hadday imaado ama shirkada shishiya ha wadato ama kambani soomaaliya ha wadato ama dowladaba ha u garato inay maalgeliso si dadka hore oo sheegeen dadka maalgelinaya dadkaasa ka mid ah markay imaado in wax la maalgeliyo in dumarka si gaar loo eego maadaama yihiin kuwii soo samata bixiya dalka oo si loo shaqaysta xaqi way yaqaanaan waa un hadda waqtigan casriga dambe electronic ama internetka inay la qabsaana waxay dhimantaha maana way yaqaanaan marka fursadahaas in ayagana markay imaadaan dumarka qayb fiican laga siiyo si loogu baxo ada baahida iyo shaqyarada jirta ama shaqa la-aanta jirta habeenka ku nool magaalada jowhar ayaa ah kuwa inta badan aanan helin fursadaha shaqo marka la barbar dhigo ragga